muqaddimaati lmutuuna ku yaalla oo kaga dhaca safxadda afartan majmuucu muhimaati lmutuun waxa uu ku sheegayaa saddexdaa qaybood ilaahay waa waaxid markuu soo maro wuxuu odhanayaa waaxidun fii daatihi laa juz'a lahu waaxidun fii sifaatihi laa shabiiha lahu waaxidun fii afcaalihi laa shariika lahu shahrastani iyo markaa iyaguna sidaas iyadaa bay markaa u tilmaameen oo waxa weeye culammadoodii qarniyada dhexana iyaguna saasay u sheegeen bale marka kafawi sheikha la yidhaha kitaabkiisa kulliyaadka la yidhahdo waxa uu ku sheegayaa maaddada waxada markuu marayo wuxuu odhanayaa yacni tawxiidka waxaa u sugnaaday saddex martabo tawxiidku saddex martabuu leeyahay waa tawxiid addaat tawxiid asifaat iyo tawxiid alafcaal marka taqsiimkii tawxiidka iyaguba waa qaybinayaano taqsiimka ahlusunna waljamaaca ay qaybiyeen bay diidayaan alkuliyaat baa laga heli karaa maaddada waxada ayuu saa ugu sheegaya sidaas ayuu ugu sheegaya weliba haddaynu usoo noqonno taqsiimkooda ay qaybiyeen tawxiidka oo ay yidhahdeen tawxiid addaat iyo tawxiid yani sifaat iyo tawxiid alafcaal kumay darin tawxiid alcibaada rabbi in cibaadada loo keliyeeyo talow maxalkay kaga dhacaysaa iyaga diinta ugu jirtaa in ilaahay cibaadada loo keliyeeyaa xaggay agtooda taallaa hadday tawxiidkii ka reebeen oo aynay ku darin oo ay yidhahdeen tawxiidu daat iyo tawxiid yani tawxiid asifaat iyo tawxiid alafcaal kumay darin tawxiid alcibaada in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo adilada sheegaysa in ilahay cibaadada loo keliyeeyana waa fara badan tahay rasuul walibana waa kii ku baaqayay ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru id ja'athum arusulu min bayni aydihim wa min khalfihim an laa tacbuduu ila allah waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wamin khalfihi an laa tacbuduu ila allah وma arslna min qablika min rasuuli la nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana faacbuduun walaqad bacثna fi kuli umaة rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut qul ya ahla اlkitaabi tacaaluu ilى kalimaةi sawaaءin baynana wabaynakum an laa nacbuda ila اllaha walaa nushrika bihi shayئa walaa yتakida bacduna bacضa arbaaba min duni اllah yani waxa weeye adiladu waxay inoo sheegaysaa yani cibaadada rabbi in loo keliyeeyaa in aslu diin ay tahay waana macnaha ay leedahay laa ilaha ila اllahu macnaha ay leedahay weyi saas aawadee xadiiska cabdillahi bni cumar bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa ana maxameda rasuulu ullah riwaayadkiisa qaarkood oo saxiixa waxaa ku soo arooray bunya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbad allah wayukfara bima duunahu yani waxay fasiraysaa riwaayadaasi riwaayada kale oo laa ilaha illa allahu beddelkeeda riwaayada kale waxay odhanaysaa bunya alislaamu calaa khamsin shan baa islaamnimada lagu dhisay talo shantaas waa maxay calaa an yucbad allahu wayukfara bimaa duunahu in ilaahay la caabudo waxa rabbi ka sokeeyana laga kufriyo o laga gaaloobo marka idan cibaadada rabbi in loo gaar yeelaa waa macnihii kelimatu tawxiid ay sheegaysay wakadalika xadiidu mucaad nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam ya mucaad inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah riwaaya kaloo saxiixi waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allah inay ilaahay keliyeeyaan oo talow maxaa ilaahay laga keliyeynaya riwaayo kale oo yani saddexaad oo saxiixi waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat allah marka la isu geeyo riwaayaadkaasi way isfasirayaan shahaadatu an laa ilaha illa allah macnaheedu waxay noqonaysaa tawxiid alcibaada lilah ilahay cibaadada in loo keliyeeyo labada riwaayo isku fasir marka idan adiladaa iyo adilo kaloo badan iyaday ku soo aroortay tawxiid alcibaada lilaah yacni kumay soo darin macnihii tawxiidkee talow maxalkee bay diinta agtooda uga jirtaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal taqsiimkoodu sidaasuu u jaban yahay iyaguna waa qaybiyaan ahaaliu nooca saddexaad tawxiid adaati walasmaa'i wasifaat in ilaahay daatada daatadu waa shayga laftiisa daata la yidhahdaa daata ayaa la yidhahdaa marka ilaahay daatadiisa in la keliyeeyo magacyadiisa iyo sifooyinkiisana in loo keliyeeyo qaala allahu tacaala qul huwa allahu axad qul waxaad tidhaahdaa huwa sha'nigu arrinku allahu axadun ilaahay baa keliya weeye sidaa waa loo fasiray oo layaa huwa waa damiiru sha'ni huwa arrinku ama xaalku huwa allaahu axadun ilaahay keli weeyaan weeye waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo huwadu waxay ku dhacaysaa mas-uulka la isweydiinayo ilaahay ah huwa ka marka ay weydiinaysaan allaahu allah weeyi axadun kelina weeye waa khabarun bacda alkhabari waa khabar khabar ka daba dhacay wejigaasina waa bannaanye labada wejibana waxaan tilmaamaya abulbaqaa alcukburi inuu icraabtiisa ku sheegay imlaa'u maa manna bihi araxmaan allaahu ilaahay assamadu waa ka umuuraha xaggoo xaggiisa loola kaco ee loola irkado ama loola ciirsado lam yelid waxba ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin yacni wax ma dhalinoo farac ma laha iyo tafiir ma laha walam yuulad isagana lama dhalinoo yacni asal uu ka soo jeedo ka soo farcamay ma laha walam yakun lahu uma ahaanin kufuwan axadun yacni kuf bimacnaa shabiihu shabbahaayo axad yacni markaa rabbi shabbaho oo la midina ma jiro ciddaasi ciddaasay kuf u tahay bimacnaa way u dhigantaa weeyi marka ilaahay wax u dhigmo oo shabbahaana oo lagu maakubi karaana maba jiraan wa qawluhu tacaala walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha walilaahi ilaahay keligiis bay u sugnaatay alasmaa'u magacyadii alxusnaa wanaagga badnaa fadcuuhu ilaahay barya bihaa asmaada magacyada ku barya waa tawasul ilaahay loogu tawasulaayo magacyadiisa wanaagga badan ilaahay baryo magacyadiisa ku barya wadaru aladiina kuwii ka taga yulxiduuna kuwii markaa weecinayey yacni ilxaadku waxa weeye waa min allaxdi baa laga keenay laxdina waxaa la yidhaahdaa iilka ayaa la yidhahdaa waa luxudka inaguba iil waan idhaahnaa luxud yacni iil maxaa loogu magacaabay sidii xabaashi qumaatigaa loogu qoday unba xaggan loo iiliyey ya sidaasaa iil loo yidhi marka ilxaadku waa iilin wadaru aladiina kuwii ka tagoo iska dhaafa yulxiduuna iilinayey oo leexinayey fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa sayujzawna waa la abaalmarinayaa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen baa laga abaalmarinayaa wa qaala tacaala ilaahay waxau idhi laysa ka milihi shayun ilaahay wax la midi ma jiraan ay laysa milahu shayun yacnii isaga markaa ilaahay wax la midi oo shabbaha ma jiraan hadday xagga magacyada tahay iyo xagga sifooyinka hadday tahay iyo xagga daatada hadday tahay geesnaba wa huwa ilaahay assamiicu waa ka maqalka badan ee albasiiru aragga badan weeye wuxuu halkana inoogu sheegaya tawxiidu daati walasmaa'i wasifaat ilaahay daatadiisa in loo keliyeeyo oo marka uu ilaahay yidhi qul huwa allaahu axad waxaa markaa soo gelaya waaxidun fii daati waaxidun fii asmaa'i waaxidun fii في صفاaته يعني واaحد في أفعاaله واaحد في إلaahiيaته intuba soo guda gelya daaتadiisa keli buu la yahay oo ma qayb qaybsanto daatadiisu صiفaadkiisa iyo magaعyadiisana keli buu la yahay فiciladiisa iyo rabinimadiisana iyo أفعaaشhiisana keli buu la yahay عibaadada la caabudayana keli buu leeyahay oo wa in isagoo keliya la caabudo waa in isagoo keliya la caabudo sidaas weeye marka intaa dhammaantood sidaasay usoo guda gelayaan magacyada uu ilaahay isku magacaabay ee wanaagga badan waa in lagu magacaabo waxay ahlucilmigu yidhaahdaan magacyada ilaahay iyo sifaadkiisu waa tawqiifi bimacnaa nas bay ku taagan yihiin oo waxaan aayad ama xadiis laynoogu sheegin in ilaahay lagu magacaabo ma aha waxaa lagu magacaabaya waa in nas loo hayaa qaala allahu ama qaala rasuuluhu wax kale in la yskaga magacaabo maaha waayo ilaahay hayb buu inaga yaho waa inaga qarsoon yahay marka waxa ilaahay lagu sifaynayo waxa lagu magacaabayana ilaahay isaga ayaa yaqaan marka wuxuu inoo sheegay ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam inoo sheegay keliya waa inaynu ku magacawnaa ama waa inaynu ku sifaynaa sidaas yadaa weyi haddii kale waxay noqonaysaa ilaahay in laga sheegay waxaan aqoon loo lahayn walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waxaan aqoon aanad u lahayn ha raacin ha raacin waxaanad aqoon u lahayn taqfu qafaa yaqfuu bay ahayd qafa macnaheedu waxay tahay tabica waa raacay yaqfuu ay yatbacu waa raacaya walaa taqfu bimacnaa ay walaa tattabic ha raacin macnaheedu wey walaa taqfu ma aha ha istaagin maaha oo waqafa lagama keenine qafaa baa laga keenay qafaa yaqfu qafwan yani taas wey walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun waxaan aqooni kuugu sugnayn ha raacin oo ha caqiidayn oo ha rumayn waxaan aqooni kuugu sugnayn ha raacinoo ha samaynin waxaanad aqoon u lahayn ha raacinoo ha odhan yacni afka iyo qalbiga iyo jawaarixda gees midnaba inaanad ka raacin waxaanad aqoon u lahayn ayaa aayaddu ku tusinaysa ta kale muxaramaadka qaطcigaa waxaa ka mid ah ilaahay waxaan aqoon loo lahayn in laga sheego ilahay waxa uu yidhi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون waxaad ku tidhaahdaa in kaleba maahee waxa uu ilaahay xaaraantinimeeyey shantaa umurood weeye dunuubta aadka u foosha xun sida zinada iyo liwaadka iyo waxa la midkaa dembi oo dhan xadgudubka waxaa la yidhahdo in cid lagu xadgudbo waa dulmi dulmi in lala yimaado waa nooca saddexaad nooca afraad shirki in lala yimaado ilaahay wax lala wadaajiyo wuxuu la gaarka ahaa cid kale lala wadaajiyo nooca shanaad waa an taquluu calى allahi ma la taclamuun iyo allah inaa ka sheegtaan waxaydaan aqoon u lahayn shantaa umuurood weeye waxyaalaha uu ilaahay xaaraantinimeeyey ilaahay sifaadka lagu sifaynayo waa in wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ku sifeeyey waa in ilaahay lagu sifeeya nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu yacni wixii ilaahay isku sifeeyey waa in lagu sifeeyaa wixii rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam ku sifeeyeyna waa in lagu sifeeyaa laakiin afar umuurood waa inay ka madhnaataa min gayri tamhiilin walaa tacطiilin wa min gayri takyiifin walaa taxriifin bimacnaa waxa weeye taxriif iyo tacطiil waa inay ka madhan tahay sifaadka ilaahay macnahoodii in la bedelo macnihii xaqay lahayd ama laga in laga madhnaysiiyo ama macnahoodii in la bedelo kuwa khalqiga in lagu shabaho qaab yacni in la xadido oo la yidhaahdo qaabka caynkaa ee caynkaasaa sifada ilaahay tahay waa kayta wa kayta waxyaalaha dhammaantood waa in laga ilaaliyo afartaa waa inay ka madhnaataa tactiil iyo taxriif takyif iyo tamhiil waa in la yidhaahdaa sifada ilaahay sifada khalqiga lama mid aha o waayo haddii la yidhaha sifada khalqiga la mid tahay maxaa meel lagaga dhacayaa ta hay-addaa laga hor imanaya laysa ka midlihi shay-un ilahay wax la midii ma jiraan marka aayaddii in la beeniyaa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo sifada ilaahay waxay la mid tahay sifada khalqiga marka waa in la yidhahda sifada khalqiga yani marka hore waa ka duwantay oo lama mid aha mar labaadka waa in la yidhaahdaa qaabka ay tahay garan mayno oo sida daatada ilaahay qaabkay tahay aynaan u garanayn baa sifaadka ilaahay qaabka yihiinna aynaan u garanayn laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa qaabka uu ilaahay yahay ilaahay isagunbaa yaqaan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa uxsii hana'an calayka anta kama ahnayta calaa nafsik ilaahu ammaanaan ku ammaano ma koobi karaayo waxaad adigu ku sifaysan tahay sidaad markaa daatadaada yacni ku ammaantay anta kama ahnayta calaa nafsik ilaahay waxa uu yidhi walaa yuxiiطuuna bihi cilma ilaahay aqoon ku koobi maayaan kayfiya qaab in la sheegaan oo la yidhahdo sidan iyo sidan buu u eg yahay ama sifadiisu u eg tahay oo ay tahay in la yidhaahdaana waxay noqonaysaa in cilmi lagu koobay marka qaabka uu ilaahay yahay garmayno walaa yuxiiطuuna bihi cilma waa midda kale nebigu salى اllahu aleyh wasalam xadiiska صaxiixaynka xadiisulqudsiga uu ilaahay ka soo wariyey acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khaطra calى qalbi bashar waxa uu ilaahay yidhi addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaan ili arag oo aan dhegi maqal oo aan qalbi bini aadamna ku soo dhicin baan addoommadayda saalixiintaa u diyaariyey qalbi bini aadam waxaan ku soo dhicin marka la yidhi waxaa laga fahmayaa wax allo wixii qalbigaaga ku soo dhaca jannadu waa ka duwantay ila jannadu qabka qaabka ay tahay qalbiga bini aadamku ma soo dhici kartee walaa khaطara calaa qalbi bashar waxaan qalbi bini aadam ku soo dhicin xadiiska markaa waxaa laga qaadanaya kullu maa khaطara fii baalika faاljannatu bikhilaafiha wax allo wixii qalbigaaga ku soo dhaca jannadu waa ka duwan tahay jannadii oo makhluuq ahoo yacni markaa shay la abuuray ah hadday qaabkay tahay qalbigeenna aynay ku soo dhici karin khaaliqii jannada abuuray siduu qalbigeenna ugu soo dhici karaa qaabku yahay jannadii oo makhluuqo ahoo la abuuray haddii qaabkay tahay qalbigeenna aynay ku soo dhici karin famaa baalu khaaliqi aljanna kii jannada abuurayna maxaad mooday yacni ma suuragal aha qaabkuu yahay inuu qalbigeenna ku soo dhaco taas iyadaa aawadeed culamadu waxay kala baxaan kullu maa khaطara fii baalika min suuratin aw kayfiyatin faallahu bikhilaafih wax allo wixii qalbigaaga ku soo dhaco qaab ah ilaahay waa ka duwan yahi shayطaanku waxaa laga yaaba waqtiyada qaarkood inuu suurad kuu dhibo o ku dhaha war armu ilahay saa u egya beentaa weeye ku dhah ha ka gurin marba suurad yar buu kula soo cararaya markaasuu ku leeyahay intuu suuraddii kuu sawiro ayuu ku odhanaya war armu ilaahay sidaa u egyahay ya beentaa weeyo dha ilahay uma eka waayo qaabku ilaahay u egyahay yani kuma soo dhici karto qalbigaaga waxallo wixii qalbigaaga ku soo dhacaa ilahay waa ka duwanyay saas aawadeed qofka suurad qalbigiisa ku sawirtay oo dabeedna suuraddaa caabuday wuxuu caabudayaa ilaahay maahe sanam buu caabudaya ilaahay ma caabudaya sanam buu caabudaya waayahay sifaadka ilaahay waxaynu nidhi qodobka koowaad waa inuu wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay ku sifeeyey waa in la sugaa wuxuu isu diideyna oo ilaahay isu diiday oo iska nafiyeyna waa in laga nafiyaa wakadaa rasuulkiisu wuxuu ka nafiye u diiday waa la mid iyadana waa laga nafinaya waa loo diidaya qodobka labaad yani marka leeya waa la sugayaa lafdan wa macnan baa mid walba loo sugayaa maaha tafwiid mutlaqa lafdiga iyo erayga waa la sugayaa macnaha lafdigaasi uu bixinaya ee daahirka ee ka muuqdana waa la sugayaa oo haddaad cilmi ama qudro ama xayaato soo marto wakada haddaad weji ama gacan ama raalli ahaansho ama istiwa aad soo martaana waa la mide macnaha lafdigaasi uu leeyahay luqatulcarab loogu yaqaanee ugu muuqaalka badan baa lagu fasiri macnahaana waa la sugaya waa la ictiqaadinaya oo ma odhanayno xayaato markaynu soo marro allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu ma odhanayno waxa weeye lafdigaynu sugaynaaye yacni ma garanayno alxayu waxa looga jeedo ama xayaato waxay tahay garan mayno waxaynu leenahay xayaata waa garanaynaa waa nolol ilaahayna waa ka nool weeyi laakiin siduu u nool yahaa ka duwan sida makhluuqaadku u nool yihiin qaabka noloshiisu waa ka duwan tahay qaabka markaa nolosha makhluuqaadka qaabka noloshiisu tahayna kayfkeeda ma garanayno noloshiisu qaabkay tahayna ma garanayno wainagii soo nidhi laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa marka marka koowaad waa in sifaadkii nusuusta ku soo arooray aayaadkii iyo axaadiista waa in la sugaa siday ugu soo arooreen lafdan wa macnan waa in loo sugaa mar labaadka waa in markaa tamhiil wax la yidhahda laga nafiyaayo la yidhahdaa kuwa khalqiga lama mid aha camalan biqawlihi laysa ka milihi shayun iyadoo aayadda lagu camal falayo mar saddexaadka waa in aynu idhaahnaa yani waa ka duwan yihiin qaabka markaa sifaatka makhluuqaadku yihiin qaabka sifaatka makhluuqaadku yihin waa ka duwan yihin bimacnaa waxa weye waxaan u jeedaa qodobka saddexaad waa inaynu idhaahnaa qaabka sifaatka ilaahay yihiin garan mayno ah sifaadka ilahay qaabka yihiin garan mayno saddexdaa umuurood marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaya tawxiidu sifaat ayaa meeshii ka imanaya marka taana saa wey tawxiid rububiya tawxiid uluhiya haddaynu ku yaro noqonno wuxuu sheikhu inoogu tacriifiyey tacriif yani markaa sahlan oo tawxiid ullahi biafcaalih ilahay ficiladiisii in loo keliyeeyaa waa tawxiid rububiya ficilkiisu waa maxay waa sida inuu wax abuuro sida inuu wax arsaaqo sida inuu wax nooleeyo sida inuu wax dilo iyo waxa la midkaa marka twxiid ullahi biafcaalihi waxaa la odhanayaa waa twxiid rububiya twxiid ullahi biafcaali lcibaadna waxaa la odhanayaa waa twxiid luluhiya twxiid luluhiya twxiid lcibaadana waa isku macne ee xagga addoommada marka laga eegana waa twxiid lcibaada oo ilahay cibaadadii baa loo keliyeynaya xagga addoommada la jallaaca marka xagga ilaahay laga eegana ilahay ilaahnimadii baa loo keliyeynaya ilaahnimaduna waa cibaadada wahuwa asamiicu albasiir waxaa laga qaadanaya mucailada nimanka la yahay in la radinayo waxaa la yidhahdaa aayadda laysa ka milihi shayun wa raddun cala almumaila kuwa ilahay khalqigiisa ku shabahay radinaysa wa huwa asamiicu albasiirna waa raddun cala almucaila ضد twxiid shirku twxiidka waxa ku lidiga ahi waa shirki wa huwa ثalaaثaةu anwaaci waa saddex nooc shirku akbaru wa shirku asgaru wa shirku khafiyu yani waxa weeye shirki weyn iyo shirki yar iyo shirki qarsoon annawcu اlawalu nooca koowaad oo min anwaaci shirki noocyada shirkiga ka midi ashirku اakbaru shirkiga weyn weeye laa yakfiruhu اllahu walaa yaqbalu minhu camala صaalixa shirkigaa weyn cidda la timaada yacni ilaahay shirkigaa weyn ma dhaafo shirkigaa weyn ilaahay ma dhaafo walaa yaqbalu macahu isaga la jirhkiisana ka aqbali maayo shirkigaa la jirhkiisa camalan saalixan camal wanaagsan camal wanaagsan ka aqbali maayo ruux shirki akbar la yimi qaala allahu caza wajal ilaahay waxau yidhi caza haalib buu ilaahay ahaaday wajalla waa weynaadaye ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi an yushraka bihi in lala wadaag sameeyo in laga gaaloobo ilahay dhaafi maayo wa innaga nidhi ashirku waalkufru waa bimacnan waa isku macne oo shirki kastaa waa kufri kufri kastaana waa shirki walaa farqa yani shirki kastaa waa kufri kufri kastaana waa shirki marka ina allaha laa yakfir an yushraka bihi ay an yukfara bih in laga gaaloobo ilahay dhaafi maayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru waa dhaafayaa maa duuna dalika wixii kaa ka sokeeya yani markaa gaalnimada wixii ka sokeeya ilaahay waa dhaafayaa liman yashaau cidduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa cidduu doonana uma dhaafayo waman yushrik billaahi ku kastoo ilaahay u shariig sameeya oo ilaahay la wadaajiya faqad dalla dalaalan baciida ilaahay waxau yidhi ku kastoo ilaahay u shariig sameeya faqad dalla waa habaabay kaasi dalaalan baadi iyo habow oo baciidan xaqa ka dheer waxaa kalou ilaahay yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftaraa isma cadiima ومن يشرك بالله فقد, ومن يشرك بالله فقد, فقد افترى إثما عظيما ku kastoo ilaahay u shariik sameeyo bimacnaa ka gaalooba wuxuu ku been abuurtay ilaahay been abuur yacni weyn ayuu ku been abuurtay wa qaala subxaanah laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ilaahay baan ku dhaartay laqad kafara aladiina kuwii waa gaaloobeen qaaluu yidhi ina allaha ilaahay huwa almasiixu waa masiix oo ibnu maryama ina maryama ah wa qaala almasiixu masiixu waxau yidhi waa ciisa bnu maryame yaa banii israa'iila ubadkii u israa'iil dhalayow ucbudu allaha allaha caabuda rabbii oo rabbigay ahaaday wa rabbakum iyo rabbigiin ahaaday caabuda innahu man yushrik billaahi innahu ay ina sha'na arrinku wuxuu yahay man yushrik billaahi ku kastoo ilaahay u shariik sameeya oo ka gaalooba faqad xarama allahu calayhi aljannata ilaahay jannada waa ka xaaraantinimeeyey wa ma'waahu annaaru meeshuu u dunmaya gelayaana waa naar wamaa lildaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min ansaarin wax gargaarayaali uma sugnaan qadarka dambe aayadda culamada qaar waxay yidhaahdeen waa hadalkii ciisa bnu maryam innahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi aljanna culamada qaarna waxay yidhahdeen waa qowl allah hadalkii ciisa bnu maryam inta horuu ku egyahay intan dambe ilaahay baa odhanaya wa qaala tacaala ilaahay waxau idhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa'an manhuura waqadimnaa ilaa maa camiluu waxaan u qasadnay waxay markaa sameeyeen ay ila aladii camiluuh kay sameeyeen oo min camalin camal ah fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay habaa'an yacni boodh baanu ka yeelnay manhuuran la firdhiyey yacni boodh la firdhiyey oo kaleanu camalkoodii ka yeelnay sida boodhka la firdhiyey uu u baaba'ayo ayaanu camalkoodii wax baaba'aan waxba ka jirin baanu ka dhignay wa qaala subxaanah ilaahay waxau ihi xumaan ka dheeraye lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin lain ashrakta ay wallaahi lain ashrakta haddii aad markaa shirki samayso oo rabbi ka gaalowdo layaxbaطanna camaluka camalkaagu waa burayaa oo waa burayaayo waa buraya walatakuunanna waxaad ka mid noqonaysaa oo aad ka mid noqonaysaa oo ka mid noqonaysaa min alkhaasiriin kuwa khasaaray baad ka mid noqonaysa wa qaala caza wajal ilahay waxau yidhi walow ashrakuu hadday shariig yeeli lahaayeen oo rabbi ka gaaloobi lahaayeen nebiyadaasi ma dhici kartee hadday laakiin fardan wa taqdiiran ay dhici lahayd inay gaaloobaan laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun waxaa ka buri lahaa waxay sameeyeen waa buri lahayd aayaadkan sheikhu wuxuu usoo deliishaday ashirku lakbar bay usoo deliishaday iyo shirkuulakbar inaanu ilaahay dhaafaynin marka waxaa looga jeedaa biduuni tawba iyadaan shirkuulakbar laga toobad keenin ilaahay kama dhaafo ciddii markaa la timi taas iyadaabaa markaa looga jeedaa laakiin haddii laga toobad keeno waktiguna ay tahay wakti tawbaddii la aqbalayo waxaa markaa ku rumoobaysa aayadda kale in allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa laakiin aayaddan waxaa looga jeedaa waa ciddii aan ka toobad keenin baa looga jeedaa ciddii aan ka toobad keenin baanu u dhaafin wixii gaalnimo ka sokeeyana ilaahay mashii'adiisay hoos yaallin ciddii la timaadaa ee muslimiin ahi hadduu doonana waa u dhaafaya hadduu doonana waa ku ciqaabaya sidaas iyadaa weeye shirkiga ama gaalnimadu camalka inay buriso waa jirtaa laakiin shardi waxa u ah waa inuu ku dhintaa gaalnimadii o aanu ka toobad keenin waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabiطat acmaaluhum fi اddunya wاlآakhira waxaa lagu loo shardiyey fayamut wahuwa kaafirun isagoo gaala dabeedna dhintay waxay noqonaysaa dabeed shardi bay noqonaysaa marka sidaas aawadeed haddii uu gaalnimadii ku dhinto weeye markaa camalku buraya laakiin hadduu gaalnimadii ka soo noqdo oo uu iimaan ku dhinto camalkiisii hore saalixayna in sha allah waa u jiraa cala alqowli alraajix wa aslamta calaa maa aslafta min khayr baa u daliila wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk